Garoonka kubadda cagta Buule Xapley oo ku yaala xaafada Xawataaka ee magaalada Beledweyne ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta ah kaasi oo loo qabtay dhalinyarada maqalka la isla markaana laga kala soo xulay afarta xaafadood waxaana ku guuleysatay kooxdii matalaysay xaafadaha Xawataaka iyo Buundhaweyne iyaga oo saddex iyo hal kaga adkaaday dhigooda kooxdii matalaysay xaafadaha Howlwadaaga iyo Cowshayn munaasabada abaalmarinada lagu guddoonsiinayay dhallinyaradan ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud ee caafimaadka gobolka hiiraan xasan axmed barkadle gudoomiyaha ciyaaraha degmada beledweyne ismaaciil cali xasan sidaane macalinka ciyaaraha degmada beledweyne ustaad cabdifataax maxamed cusmaan jarjar laamaha amniga ciyaartooydii hore ee gobolka iyo qeybaha kale ee bulshada gudoomiyaha ciyaaraha degmada beledweyne mudane ismaaciil cali xasan sidaani ayaa ka warbixiyay tartanka waxaan galabta halkan aan ugu qabanay tartan dadka maqalka la ee dhallinyarada ee maaragtay afarta xaafadaan kasoo kala xulnay annagoo ugu danleh isdhexgalka iyo maaragtay nabadaynta aan waayahan dambe aan dhallinyarada u haynay magaalada beledweyne waxaad dareemaysaa inay mudan yihiin in maaragtay dadkan in laisku keeno ama tartan loo qabto ama koob loo dhigo inay mudan yihiin waan kaga mahad celinaynaa sida ay noo ajiibeen maaragtay afarta xaafadood ay nooga kala imaadeen ayagoo aad dareemaysa kubadda qurxan maanta halkan kusoo bandhigeen waayo waxaad og tahay maaragtay kubaddan qof kasta maaragtay irooli iyo saqiir intaba inuu wada ciyaaro ayaa loogu talagalay waxayna ka mid yihiin dadkii aan tartamanka u qaban jirnay qayb ka mida waaye waxayna galabta nooga soo dhammaatay tartankooda si aad u qurux badan waayo waxaa ujeedaa farxadda ka muuqato iyo sidai maaragtay sawirrada u galayaan iyo iyo dabaaldega koobkii halkan ay ku guulaysteen maaragtay aad dareemaysid waxaana leenahay waan sii laba jibaari doonaa haddaan nahnay bahda isboortska degmada beledweyne agaasimaha guud ee caafimaadka gobolka hiiraan xasan axmed barkadle oo soo xiriya tartanka ayaa bogaadiyey marka xigta waxaan u mahad celinayaa tiimka isboortiska ee mar walbaba u taagan hadday dadka baahiyaha gaarka qaba yihiin iyo hadday dadka fiican yihiinbu u qabanayo sboortis si isdhexgal ah afarta xaafadood waxaana rajaynayaa gobolka degmooyinkiisa kaloo dhan inay gaaraan meel walboo tegtiinna garab a idinku siinaynaa waan idinku soo dabakacaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa taliyayaasha degmada beledweyne ee taliyaha booliiska iyo taliyaha nabasugidda sboortiska sidiisaba ma lahan xuduud qabiil iyo qoys iyo qof sboortiska sidiisaba waxaa waaye waxaan dhammaad lahayn wax dadkii ay maalinba laba qofood isku barato wax qabiilkii iyo qashinkii iyo iyo qabyaaladda iyo wax walboo amnigii iyo nabadda ku ah dhib uu tirtiraayo waxaan rabaa tiimka sboortiska inay sii joogteeyaan kama caajisayna inaan daqiiqad walba iyo xaalad walba iyo xilli walbaba waxaa nooga baahatanoo garab eh haddaan nahay wasaaradda caafimaadka iyo haddaan nahay xasanba mar walba garabkiinaan nahay waana joogtay doonnaa waana ku faraxsannahay inaan garabkiina istaagno hawshaana idiinla fududayn waana ku mahadsantiin ujeedka loo qabtay tartanka ayaa waxa uu ahaa sidii loo dhiirigelin lahaa dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan kuwa maqalka la kuwaasi oo ku nool afarta xaafadood ee magaalada beledweyne